galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waana galabnimo jimco ah bisha februarina ay tahay toddoba iyo labaatan sanadka laba kun shan iyo toban kusoo dhowaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka iyo haaruun macruuf
toddobaad ka hor ayaa ururka al-shabaab magaalada muqdisho ay ka geysteen qaraxyo ay ku hoobteen dad ku dhow soddon qof waxayna ku hanjabeen inay sii wadayaan weeraradaasi maalintii xigtayna al-shabaab waxay soo saartay filim cusub oo ay ku faahfaahinayaan weerarkii ka dhacay suqa westigeed ee magaalada nairobi bishii sebteembar ee sannadkii labada kun iyo saddexiyo tobanka waxayna ugu baaqeen dadka fikirkooda la dhacsan inay weerarro ka geystaan suuqyo waaweyn oo ku yaalla caalamka oo ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan waddamada maraykanka kanada iyo britain haddaba hanjabaadda al-shabaab ma tahay mid ay ka dhabayn karaan maxaase uga iman kara bulshada soomaalida waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti iigu ah sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota doctor xuseen warsame cigaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyaguna ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee gobolka minnesota dhammaantoodna waxay joogaan gobolka minnesota hadalkana waxaa ku horeynaya xuseen warsame cigaal oo ka jawaabaya in al-shabaab ay weerarkaasi fulin karaan waa su-aal wanaagsan walaale horta intaanan su-aashaas jawaabteeda u gelin waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo horta al-shabaab waxay tahay isla fahamno al-shabaab baan maqalaa waa soomaali baana nala yidhaahdaa waxaa guud ahaanna ay ayagu sheegtaan dadkan al-shabaab laleeyahay inay la dagaalamayaan dad gaalo ah oo mataqaanaa ay fulinahayaan fi sabiilillah dad u dagaalamaya ay yihiin oo xukun muslim adduunka in lagu maamulo ay u dagaalamahayaan soomaaliyana ay aaminsan yihiin dad cadowga inay kusoo duuleen waxaas baa la sheegaa actionkooda horta al-shabaab cid ay yihiin marka ma naqaan anaga waxay sheegtaan ayaan aragnaa oo tviyadaas meelahaas marka internetka laga arko waa gartay laakiin xuseen al-shabaab waa urur islaamiya soomaaliya ka jira doonaya soomaaliya inay sida iyagu arkaan shareecada iyo turjumaaddooda siday tahay ay rabaan inay ku maamulaan maxkamadii bay ka goyeen ururka al-qaacida ayay ku biireen aqoonta kale ku laaban maxay tahay inaan ka aqoon waxa weeye walaal waxa weeye dadka dadka yaanaa noqonin dadka qof dad yaanaa noqonin dad masaakiina oo inta wax loo yeeriyo wixii loo yeeriyo iska raaca iyo raaca yaanaa noqonin aan u fiirsana al-shabaab waxay yihiin waxaa la yeerinahayo yaanaan eegayna meesha waxa cidda yeerinaysa iyo nooca loo yeerinahayo iyo waxaa la yeerinahaya sidana laku sheegay inay yihiin inau dhabagalla caqligana farahaya waxa weeye al-shabaab actionkeedu wax foolxun weeye ay samaynahayaan waa dad soomaaliha la yiri dib ugu fiirsada marka waxaa su-aasha meeshan ka gelaya waxa weeye walaale dadka soomaalida ah soomaalida saacabka u burbursan oo u baaba'day oo magacoodii ba-ay wiilasha afka duuduuban oo caatada u joogjoogsaday ayaa waxay awood u yeelanhayaan inay mool america inta noogu yimaadaan wax nagu qarxiyaan qofka naga dhacdalanhaya war waxaas suuragal maaha waxaan durbaan la yeeriye weeye dagaal baa la wadaa dagaalka la wado meesha loo wado waa dagaal very complicated ah anigu waxaan leeyahay sheekadaasi waa sheeka iska dhalanteeda weeye waxa weeye waa lagu kacsanhaya waxaad meel ku gonaanadahaya walaal su-aashaada raalli waxaan ku gonaanadaya waxa weeye anagu wadan wadaniniin baa nahay maraykana waxaa naga saaran waajib inaan mataqaana wadankeena iyo security iska shaqeyno waajib baa naga saaran laakiin waajib waxaa dali naga saaran yahay dawladdu waxay noo sheegayso inaan question mark saarno oo aan ka munaaqashoonno oo dawladdu hadday qaldan tahay aan idhaahno dawladdu waa qaldan tahay halas waayo dawladdu inay anaga noo shaqeyso weye taxiga inaan ku bixinaa waa dawladeeni inaan saxno waajib wadaninimadana saaran waay aad baad mahadsantahay mukhtaar yuusuf ma la wadaagta aragtidaas adiga al-shabaab weerar ma ka geysan kartaa minneapolis mall of america bismi illahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay jawaabtan su-aasha ay haddaan kusoo koobay waa waa haawayaan waan qabaa in ay samayn karaan waayo sababta ay oga doorteen mall of america oo twin serieska meesha soomaalida ugu badan tahay ku yaala saad ogtihiin ba dee qolyahani waxay taarget u yihiin inta badan dadka soomaalida bay dhibaato u geystaan taasi waxay ku caddayn kartaa inay suuragal ka tahay haddayba u suurageli karto way adag tahay inayse ugu suuragashaa inay adkaataa suuragalan laakiin lama biciidsan karo nimankaasi haddiiba guryahoodii iyo magaaladii muqdisho maalin walba ay dhibaateynayaan in bulshada soomaaliyeed ay dhibaateeyaan meesha ay ku nooshahay anigu waxaan odhan waxaan waxaan isleeyahay waa suuragal baan isleeyahay waayo dhaqankooda haddii aad dib u eegno taariikhiyan iyo waxyaabaha ka suuragala ma aha niman yacni waxay rabaan sameeyo weyaan marka waxaan qabaa waa yes suuragal way tahay waxaana ujeedada ka dambaysa ay tahay inay ku cabsigeliyaan bulshada soomaaliyeed ay colaad u abuuraan dadka soomaaliyeed si loo taargetbayo oo shucuubta kale ee yani maraykanka ku nool iyo laamaha nabadgelyada ee maraykanku inay taargetbayaan bulshada soomaaliyeed waaya aad baad umahadsantasha cabdiraxmaan shariif su-aasha horeen weydiiyeen waad ka jawaabi kartaa waxaa kaloon ku weydiinaya maxaa la isdhihi karaa way kusoo beegtay hanjabaada xilligan bismillah alxamdulilah marka hore adigo aad baad umahadsan tahay xuseen iyo cabdiraxmaan mukhtaar aad bay umahadsan yihin dadweynaha ina dhegeysanaya intuba wallahi horta aada u garan mahayo saacadda wax kusoo beegay laga yaabo haddii qaraxii ay ka geysteen kenya uu sanad ka soo wareegay inay u eg tahay sanad guuro oo kaleeto inay og tahay waa ka suuragal weeye taa marka waa xaggaas waxaa kaloo laga yaabaa mediahu iyo iclaamkii aad buu aad buu muxaa isla socsocdaa marka haddii uun intay falal kale geystaan ka geystaan geeska africa ka tirsan ay ku guulaysteen inay is yidhaahdaan khalkhal baad gelin kartaan dunida kalena waad ka suuragal weeye marka waxaan malaynayaa ma geysan karaan u malayn maayo tabar iyo awood ay ku geystaan oo hadda ay maraykanka wax kaga sameeyaan inay leeyihiin uma malaynayo haddii ay u suura gasho dad geysan kara yani dad akhlaaqdoodu ay barayso inay geystaan ma yihiin waa haah maxaa jira waxa looga bartay dad aan akhlaaq iyo qiyam midna ilaalinaynin inay yihiin laakiin u malayn maayo tobar ay ku geystaan iyo inay leeyihiin oy hadda minasato wax kaga samayn karaan uma malaynayo waaya cabdiraxmaan mukhtaar inkastoo al-shabaab aysan weerar toosa ka geysanin maraykanka iyo canada iyo yurub haddana ururo ay ideolojiye yihiin ayaa weerar ka geysta weerarkii ugu dambeeyey paris weerarkii ka dhacay canada maxay kula tahay adiga al-shabaab inay weerar ka geysan karto bartamaha xarunta soomaalida ee maraykanka haruno waad mahadsan tahay iyo dhammaan martidaba waan salaamay haddii aan ka jawaabo su-aashaada aniga shaksi ahaan siduu walaalkay xuseen sheegayba ma malaynayo mana dhici karto in qolyahan al-shabaab ay ka geystaan fal noocaas oo kale ah waddanka maraykanka waxaan ognahay maxaad ku salaynaysaa waxaan ognahay september eleven ama nine eleven wixii la oran jiray markay dhacday in waddankan amnigiisi loo sugay qof kasta uu ka warhayaa noolkuna ma aha meel yar oo makhaayad ah ma aha oo ama maaragta waxyaabahay soomaaliya ka sameeyaan oo kale ma aha waa waa meel ganacsiyo aada u weyn si aad u adagna looga taxadaro amnigeeduna uu sugan yahay guud ahaanna wara maraykanku xagga amniga aad ayay uga taxadaraan marka anigu waxaan hubaa ama aan isleeyahay ma dhici karta arrintaas mana samayn karaan laakiin waxa ay rabaan ama waxay ayaa waxay tahay sidaa sheegtayba in shaksiyaad sidoodoo kale iyaga waxyaabaha xadirnimada ay aaminsan yihiin aaminsan inay u kabageliyaan si falal sidii baris oo kale iyo denmark u dhaceen oo kale inay u waxay rabaan dhalinyaro ama shaksiyaad iyaga waxay rumaysan yihiin rumaysan xagjirnimadaas inay u kabageliyaan midda kale maxaa kusoo beegay waktigan haddii aan taas ka hadalno waxaad og tahay maalmahan waxaa aada looga hadlaa qoladan la yidhahdo isis ama daacish qoladaas ayay warbaahintu afar labaatan saac ay hadal hayaan marka iyaga laftigooda waxay u baahdeen wakti warbaahinta ay kusoo galaan markii la hadal hayn waayo waxaa kaloo jiray shir weyn kulan weyn oo ka dhacay aqalka cad oo looga hadleeyey arrimaha xagjirnimada oo konton waddan oo adduunka kamid ah ay kasoo qayb galeen waxyaabihii diiradda la saarayay ama aadka looga hadlay waxaa kamid ahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota iyo xagjirnimada inta badan sida maaragtay hadday noqoto daacish ama al-shabaab ay u taarget garayaan ama iskugu dayaan dhalinyaradaas inay dursadaan marka waxaa kusoo beegay marka arrintaasoo dhacday iyo iyagiiyo u baahnaa in maaragtay maalmahan xaaladoodii ay sii liidato xumaaday inay wakti ay helaan magacooda lagu sheeg sheego inay u suurta gashay sababta aan ka hadlayna haddadan aan arrintoodii hadal hayna waaya xuseen warsame cigaal adaa soo hadal qaaday bal marka hore waxaad tiri al-shabaab waxay yihiin aan isweydiino al-shabaab dabcan meesha ugu weynay ka taliyaan waa soomaaliya laakiin haddana dad ay iyagu dhiiri geliyeen ama ficladooda ku dayday ama iyaga wax ka arkay ama marka qaarkood la dhihi karo xiriir toosa ayay laleeyihiin ayaa meelo kala duwan weerar ka geysan kara dad waxaa jira la yidhahda long wolf ama kelidii duul suurtagal ma tahay dad iyaga ka tirsan oo kelidii duulkaas inay maraykanka joogaan oo weeraradan ay geystaan taas taas waa run wey waa suuragal wey in laga taxadarana waa muhiim marka taas waa waajib waa runtaa wey waa wax macquula oo caqligu yeeli kara wey laakiin al-shabaab su-aashu waxay tahay yaan wax naloo yeerine caqliga aan ka fekersiino maskaxdeena aan eegno war al-shabaab yaa fangareeya war xaggeebay ka timid xagseebay u dhacday al-shabaab inay maalin walba dadka masaakiinta soomaalida way meel kale aan wax ka geysan inagu ma cadayn karno al-shabaab baa meeshaqaana kenya ka samaysay waa nala ku yiri anaga ma ma cadaan hayna ma hayno ma waxyaalaha al-shabaab xuseen xuseen laakiin cajaladda ay soo saareen toddobaadkan inay iyagu ka tirsanaa iyagu ka dambeeyeen marka shaki miyaa weli taas kaaga jira aad iyo aad aad iyo aad shaki weyn baa ku jira waxaas waxa weeye su-aal baan waxaan rabaa inaan meel yar waxna ka soo walaalayaa waxay ka soo qaataan maraykan haddaan nahay waxaan ku duulnay ciraaq soo ma ahayn two thousand two thousand three waan ku duulnay ciraaq maxaan ciraaq ugu duulnay inay hayaan hub la yidhaha mass destruction oo oo mataqaana wax walba qariba haya oo annaga mataqaana waddankeena khatar gelin lahay soo mahayn qof baa yiri beenuu abuuray bay ahayd midiyaha lala tegay waa lagu celiyey kun jeer baa lagu celiyey reality waddanka dher ruun bay noqotay oo haddaa tira war waxan ma jiraan ilaa adiga oo naftaada khatar gashayda noqotay war waxa noocaas oo kalaa la sameeyaa meeshaan dadka durbaan baa loo tumaa beena waxna kama jiraan waa sidii oo kale al-shabaab waxa weeye walaal yani hadalka waa tuul lagu shaqaysto weeye oo cadowga soomaaliya raba inay baabi'iyaan oo aanay dowladnimo yeelan oo aanay kala dambayn imaan oo wanaag imaan oo soomaalida la kala geeyo ku shaqaysta yaa ku shaqaysan yaa ku shaqaysan marka waxaa ku shaqaysta cadowga soomaalida fara badan oo kuwa deriska ay timi Waa garmi adis mali maaragtay al-shabaab weliga adisa wax ka akrinaysa maaragtay ka ka qarxinaysa weliga maaragtay alyarasindaad Wa- waa gartay laakiin waxaa waxay isku weydiin waxaa la isku weydiin waaya marka marka waxa weeye Jabuuti bay ka geysteen, Kenya ka geysteen, Kampala ayay ka geysteen.
yaana shanqarta yeeraysa keliya yaana raac yaana ii raacno masaakiin yaana noqonine war aan ka fakerno al-shabaab yaa fangareeya lacagteeda yaa bixiya xaggee bay ka timaadaa maxay u dhici weyda hadday soomaaliya iyo waxaas u dagaalaan meelaha la raba inay ka daga inay u tagaan madaxweynaha ugu dambeeyay waayo, aad- in la waado aad- aad baad mahadsantay, aad baad mahadsantay.
waxaan dadkaan waa too la isticmaalo aad baad mahadsantay inuu yidhaahdo eh, ten or five six years ago ay waa ka baxay aad baad mahadsantay sheekh cabdiraxmaan shariif fikradaad ma la wadaagtaa xuseen warsame bismillahi alxamdulilah marka hore waxa weeye haddii xataa tuul lagu shaqaysta ay yihiin waa un dad soomaaliyeed oo iyagaa sheeganaya maro fara badan inay dhib ka geystaan marka mararka qaarkood eh, sida aan caqliga aan- aan uga shaqaysiinaya haddana waxaa muhima in aanan xaqaa'iq iyo wax waaqixu jira aan la inkirin yani marka waxaa muuqata eh, fikrigaasi ama al-shabaab weye ha la yidhaahdo ama alqaacide ha la yidhaahdo ama daacis ha la yidhaahdo ama boko xaram ha la yidhaahdo waa afkaar eh, iyaduna aan isu naxariisanaynin ummadahay la joogaan ay ka yimaadeen aan u naxariisanaynin caalamkan aan u naxariisanan aan la noolaan karin weeyaan ma la abuuray waa su-aal kale yaa abuuray waa su-aal kale intuba laakiin inay jiraan oo ay xaqiiqo yihiin oo ay yihiin eh, dad aan xaqiiqo ahaan eh, eh, eh, eh, ummadda baabi'inaya nolol aakhiri adduun midna ogolayn inay yihiin waa waaqicaan la inkiri karin weeyaan Eh, falkii dhacaba iyagaa sheeganaya odhanaya annagaa ka dambeynay oo soo istaagaya muxuu ahaa eh, tviyada iyo shaashada tv-ga soo istaagaya marka waa wax jira waa wax xaqiiqa ah weeye yaa sameeyey waxaa laga yaabaa in lagu kala aragti duwanaado yaa fangareeya waxaa laga yaabaa in lagu kala aragti duwanaado intuba waa suuragal weeye laakiin ma jiraan way jiraan dhib ma geystaan way geystaan yay yihiin waa bini aadam kala duwan weeye oo adduunyada kala duwan eh, muxuu ahaa ka kala yimid weeyaan afkaarta rumaysayin maxay tahay waa afkaar ay diin ku salaynayaan laakiin islaamku uu beri ka yahay weeyaan waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america barnaamijkaaad dhegaysanaysaana waa faaqidaada toddobaadka doodda waynu sii wadi doonaa balse marka hore aynu wada dhegaysanno aragtida dhegaystayaashayada qaarkood ay ka qabaan hanjabaadda ururka al-shabaab aamine maxamed cabdi hanjabaadda ee shabaab hanjabeen waxaan u arkaa aniga mid suurtagal ah boqolkiiba siddeetan sababta waxay tahay al-shabaab ma ahan wax meel ku xiran ma ahan afraad yar yar oo meelo meelo kaliya joogo waa silsilad weyn oo isku xiran oo loogu talagalay adduunka oo dhan inay burburiyaan oo meel kasta ay geli karaan waad wax qarsoon waxaan aaminsanahay xataa aniga inay dowladaha iyo boliiska iyo kulli ay shaqeeyaan marka in layska ilaaliyo meelaha ay hadda u hanjabeen qof kasta oo soomaali ah wax shabaabaa loo maxay ahay tood loo malaynaya marka dadka ugu badan oo dhibku kasoo gaaraya ayadoona xataa dhibkii dhicinin dadka ugu badan oo dhibku kasoo gaaraya waa soomaali haddii dhibku dhacana ummadii meesha joogtay la mid yihiin marka soomaalida markasta waa hal nin gurane dheelmay dhanna uma fiyoobo abshir maxamed aadan baa liyi waa suurtagal in ay weeraraan shabaabku waxba weyn maaha laakiin sidii westigeed looma weerari karo ammaanka iyo hay-adaha ammaanka iyo qalabka digniinta iyo waxyaabo badan baa ka horeeya laakiin lama beensanan karo ee, mana la- mala mana la fududaysan karo in ay weerari karaan iyo in kale layskuma hayo oo ay weerari karaan ururka al-shabaab la yidhaahdo hanjabaadda ay u fidisay united states of america iyo yurub iyo australia dhibaato weyn ayay ka soo gaaraysaa jaaliyadda soomaaliyeed maxaa dhacay kuwo kale oo iyaguna mutadarifiina oo xag jira ayaa ku nool oo oo maxaa la yidhahdaa aan muslin ahayn oo qaboy ur u gubo ayaa soomaalida loo weersanayaa laakiin wax kastaba ha ahaatee waa in feejignaantooda ay kor u qaadaan iyaga laftoodu oo shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan jaaliyadiisu ay ku dhaqan tahay dhulka yurub iyo america waa inay feejignaantooda kor u qaadaan kuwa kaleeda joogaan lamida dhammaantood ha u qaadeen kor feejignaantooda iyo siday uga hortegi lahaayeen khatar ka dhex dhacda ayaga iyo dadka aylamagacay waa daar maxamed dirshe waxaan u arkaa jabaadda ururka al-shabaab ay u jeediyeen dalalka reer galbeedka sida maraykanka canada iyo ingiriiska in arrin suurtagala oo boqol kiiba boqol ay suurtagal tahay inay arrintaa fuliyaan waayo waa dad u tababaran xirfadooduna ay tahay inay meel allalay meesha rabaan qaraxyo ka geystaan marka america iyo yurub iyo cid walbana way rumaysatay hanjabaadaas aniguna waxaan rumaysnahay inay dhibaato u geysan karaan boqol kiiba boqol ummadda soomaaliyeed oo yurub iyo maraykan ku dhaqan waxaa la gudboon in ay cambaareeyaan waxyaabaha noocaas oo kalea laakiin shabaab cid u naxaysa male ayaguna cid u naxayaan male maba dhacdin horena uma dhicin inay cid u naxaan iyagana cid u naxaysa lama arka mararka ummadda soomaaliyeed oo yurub iyo maraykan degan waxaa ugu sugan dhibaata ugu sugan dhibaatadaas ugu suganna waxay ka qaban karaan ima muuqata aniga hadda inay cambaareeyaan unbay ku ekaanaysa sida caalamku cambaareeyo weerarka uu ku baaqay al-shabaab inay ku qaadayaan suuqyada adduunka waa wax dhici kara waayo waxaa waaye meelaysan joogin bale nimankan alqaacida waxaa waaye waa argagixiso caalami ah maraykanka iyo ingiriiska waxaan u sheegaya inaysan fududaysan arrinta uu shabaab ku baaqay waayo shabaabkan iyo argagixisadan meelaysan adduunka jooginba male intay xamar ka tagaan maraykan ma soo qarxinayaan waa iyagayba la joogaanba waa la shaqaystaan waa la nool yihiin waa isku dhex jiraan dadka marka waa wax dhici kara inay weerari karaanba intaas haddii aynu uga gudubno aragtida dhegaystayaasha waxaa barnaamijka ka qayb gelaya sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra cabdiraxmaan mukhtaar doctor xuseen warsame cigaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyagu ka mid ah aqoon-yahanada gobolka minnesota ee soomaalida cabdiraxmaan mukhtaar dareenka dadka aad lagala kulmay ama macaamilkii dadka soomaalida iyo dadka kale minneabolis miyuu isbedelay intii ay soo baxday hanjabaadani intii arrintan hanjabaadani ay soo baxday dareenka dadka soomaalida ay la kulmaan ama dhibka ama waxyaabaha ay kala kulmaan dadka aan la dhaqannahay ee waddankan kula noolnahay wax dhib ah horta mauna dhicin laakiin xagga warbaahinta ayaa arrintii hadal haysa saameyn weynna wuxuu ku yeeshay suuqi moolka mall of america in dadkii ay suuqi aadi waayeen oo dadkii bay cabsi geliyeen balse soomaali ahaan waxyaabaha uu na gaarsiiyey waxaa ka mid ah dadkii inay dhammaanteen noo wada arkaan dad ficilkan ku wada dhaqmaya oo dadkan lamid ah sababtoo ah warbaahintii ay afar iyo labaatan saaca hadal haysa marka waa wax anaga shaksi ahaan ama dhammaanteen soomaali haddaan nahay qof yar iyo qof weyn aqoonyahan caalim wadaad hooyo gabar qof walba inaan aragno dadkan waxay u dalilan yihiin inay tahay waddankan caruur baan ku korsanaa annagiibaa muwaadiniin waddanka degan oo maraykan ah inay dadkii aan la deganeyn inay nagu diraan oo midabta kahor nagu sameeyaan oo ay rabaan in dhibka meeshaas ka dhaca marka gaar ahaan dhalinyarada maadaama il gooni ah lagu hayo hadda oo diirad gaar ay saaran tahay marka dhibaatooyin haddii dhalinyaradii loo geysto marka in haddaw ay u fududaato inay dhalinyaradaas ay jiitaan laakiin hadda soomaalida qolyaha amnigana waan la shaqeynaa si fiican xiriir wanaagsan baan leenahay warbaahinta mooye laakiin dhib gaar ah oo haddana soo gaaray ma jiro okay waye meesha wax yar ma ku dara anigu ha sheekh cabdiraxmaan shariif dhacdooyin dhacay ma jiraan oo dhibaatooyin oo bulshada soo gaaray ilaa hadda waa saal fiican weeye waxaan rabnaa markii arrintan oo kale ay dhacdo mararka qaarkood messageka ama fariintu ma aha oo keliya soomaaliya waa muslimiin weeye marka dhacdooyin hadda la odran karo waxay keentay dil ama saasa ma jiraan laakiin dad loo soo diray fariimo hanjabaada way jiraan oo mid iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan ka badan dad cayl loo duubay ayaa jira waxaa xataa jira dad xayawaan kurka laga soo gooyay gurigiisa lasoo hordhigay ayaa jira intaasoo dhanba waxay ka dhacaysaa un gobolka minnesota iyo muxuu ahaa weliba twin citieska iyo magaalooyinka ku hareereysan bay ka dhacaysaa marka fariintii waxaad moodaa qaabkii ay doonaysay al-shabaab wax ka mid a oo ah in dadkan mainstream americanka loo bixiya ama dadkan aan waddankan wada deganah wada leenahay in ay dadkan u arkaan muslimiinta ah wax xoogaa yara si ahoo kaleeto marka arrintaas waxaad moodaa miidyuhuna soo cabdiraxmaan mukhtar sheegay aad buu ugu celcelinayaa carabku ku hayaa yani markaad dhegeysata miidiyaha gobolkanaga gaar ahaan waxaa laga yaabaa saacad ama laba saacad ay arrintaas ka maqan tahay inay yar tahay marka aad iyo aad bay arrintaas loo celceliya celceliskaas marka wuxuu keenayaa qofka marka uu hadda arko oo haddana arko oo haddana arko oo haddana arko inuu qofku isweydiiyo kan dariskaaga ahaa muxuu yahay marka arrintaas weli ma dhicin fal hadda inta aan ognahay dil keenay laakiin waxa way dhacday arrimahaas oo kale yani marka waxaan dadkana ku dhiirigelinaynaa arrintaas markay dhacdo inay la xidhiidhaan muxua booliiska inay lasoo xidhaan masaajidda inay lasoo xidhaan organizationada ama hay-adaha u shaqeeya muxua bulshada oo aysan aysan arrintaa la aamusin yani waxaan taa ugu yar adkaynayaa saddexdii qofka muslimiintaheeda saddex ka hor lagu dilay north carolina ninka dilay intuusan dilin marar fara badan baa laleeyahay wuu u hanjabay marar badan baa laleeyahay isagoo bisoolad wato ayuu xataa u yimid ama soo agmaray marka qofku haddii uu dhegaysto fariin hanjabaada ama uu qof si xun ula hadlo oo uu diintiisa ku caburiyo ama uu ku eedeeyo waxaa muhiima markiiba inuu la soo xidhiidho hay-aadka si arrintaas wax looga qabta yani waayo aad baad mahadsantahy xuseen warsame cigaal maxaa ka iman kara haddiiba dhib uu dhaco ama sida warbaahinta uga sheekaynayso sawirkaas hadda socda iyo waxa warbaahinta laga sheegayo ay sii socdaan dhib kaloo uga iman kara bulshada ma jira oo inta hadda uu sheekh cabdiraxmaan sheegay ka baxsan
may waa si u sheegay sheikh aad buu u abaaray arrintaas absolutely waa si u sheegay weye waa wax laakiin waxa ka muhiimsan anigu saan u arka taas war walaalayaal haddii dhibaata dhacdo lama xallin kara dhirta ilaa aad meesha aad ogaatay meesha dhibaatadu ka imaan gurigaagu hadduu basementiga dab uga shidan yahay ee intaad dabaqa labaad ama ka koowaad tagtid aad biyo ku rushaysid meeshaas micno ma samaynayso waa inaad tagta hoos inta u degtay meesha dabku kasoo shidmaayo waa inaad soo dabiso soo garamaysid marka again waxa weeye war waxaan sourcekooda iyo meeshay ka imaanahayaan waa inaan helo weye waxa ay samaynahayaan waa secondary wey waa halkey ka imanayaan xuseen waxay ka imaanahayaan waa tuu lagu shaqaysanhayo already waxaad aragtay waxbaa media sida uu sheegay sheikhu suu sheegay mediahu arrintan waxay u karkarinaysaa like you wouldn't believe it fox news daily daily dadkii baa la sumaynhayaa oo lagugu sumaynhayaa adiga waa exactly waxa meesha ka socdan weye hig baa la abuurhayaa adduunkaana waddankaana waa taqaanaa waxa weeye mediaha laga controla dadku waa dad ka shaqayska busy noloshooda busy ku ah markuu shaqada ka yimaado tvgaas yarkaa wuxuu ka arka ayuu ayaa ayaa informational marka annaga waxyaalaha aan leeyahay waa waxyaalahan leas aan ka bilaaban karnaa waxa weeye qolyihiinaan mediaha iyo iyo iyo masaajiyada iyo activistiga sida walaalkii todobada walaalaha t v ku lugula jira ee barnaamijka bilaabaan barnaamij serious ah oo oo socda oo dadka la wacyigelinahayo oo laga hadlayo wax kow inaan anagu anaanahay war anagu al-shabaab manihi al-shabaabna inay la-shabaabka runtaa in la inayhiin tuu la isticmaalahayo oo abuurmay oo lacag lagu bixiyo millions dollars lagu bixiyo si loo lagu bahgulo adiga wey taas weligeed we need to talk in that taas horta ma caddayn karna hadda maya ma cadda haddana taa caddayn kara walaa ma imana caddayn karta marka inay inay nairobi karaan ima caddayn ado caddayn ma haysa ado caddayn ma haysa in malaayiin lagu bixiyo oo lagu shaqaysto anigu oo la waxa adeegsanayo caddaynta hayaa waxa weeye walaala waa common sense baa hayaa common senseka muxuuna barahayaa wuxuuna barahayaa in aan soomaali aan soomaalidaan maalin dhan dadka san walba aan soo arag inaynan awood yeelan karin oo la adduunka dhan la dagaalamayo oo millions of dollars u bixinayo oo twenty thousand ciidana ay joogaan iyo iyo so iyo inta soomaalida ah lagu daray inay laga adkaan waayo dad intaa la eg macna ma sameynayso waayo Waa aad wax ba cad wey.
aad baad mahadsantahy mukhtaar yuusuf ee dooda xuseen warsame dhinaca kale haddaan u dhigno siyaasadda arrimaha dibadda ee wadamada qaarkood maraykanku uu ka mid yahay saameyn ma ku leedahay ama saameyn intee leeg bay ku leedahay eh, al-shabaab iyo dagaalkeeda iyo howlaha ay ku jiraan
Een, waxaan ila tahay een, horta l- een, law enforcementska iyo hay-adda yani een, arrimaha dibadda ee dalka maraykanka iyo dhammaan western worldku saameyn bay ku leeyihiin ee, qaabka ay u wajaheen waa la odhan karaa ee, hadday noqon lahayd ee, reer minnesota innaga ahaan iyo hay-adaha sa- yani ee, ee, sirdoonka iyo hadday noqon lahayd kuwa nabadgelyada iyo dadka la shaqeeya sida hadda ragga qaar ay leeyihiin wada shaqeyntan taa iyada questions baa ka jira oo in buunbuunin fara badan iyo qaabka loo wajahayay inuu khaldan yahay oo dad badan oo runtii aan waxba geysanin laga yaabo in isku xaab qaaday oo soomaali weeye isku kalar baatiin isku nooc baatiin arrimo fara badan oo dhibaatooyin fara badan oo loo geystay dadka qaabka loo wajahayay inaysan sax ahayn aan waan qabaa oo ay jirto in markii saan oo kale wax usoo kordhaan in soomaaliya same color baa tihin laakiin aan ideology keliya in loo kala duwan yahay ama dadkaani inaysan dad soomaali yani ah ama midab ahaan way yihiin laakiin ay ka jirna inaysan noqonin taa iyada lama kala so taa waan isleeyahay qaabka loo wajahayay sax ma aha waan qabaa ana aragtida odhanaysa hadday noqon lahaydna as bulshada soomaaliyeed ahaana kulle waxaan leeyahay waxaan isleeyahay inay kus- inay weli hadalkaaga inay su-aasha ah maxaa laga qaban karaa dhib markuu dhaco maxaa laga qaban karaabaa meesha taalla haddii aanan weli soo wadin taas waxay la tahay reer minnesota ahaan ma jirto dad isku qaamay oo bulshada soomaaliyeed iyo gaabka u dhexeeya hay-adaha samafalka hay-adaha nabadgelyada iyo masaajidada iyo eldorska iyo community activistka iyo scholarska arrimahan markay soo kordhaan tallaabo fiican ka qaadayay horta ma jirto taasi waxay keentay marka in wixii xunba xaawaaladii lagu mahmaahi jiray ay noqoto haddii wax dhacaan la dhaho marka soomaali baa leh loona kala aaba yeelin cidda waxaan samaysay iyo cidda ay ka suuroodo iyo khaladka meesha uu ka jiro taasina waxaan isleeyahay waa dhib gudaha lafteeda ka jira ama east africada hadda aan ka hadlayna ha noqoto ama caalamkaba ha noqoto marka waan isleeyahay in arrimaha dibadda ee maraykanka iyo tan westernkuba qaabka ay oola macaamil tamaan inay inay inay wax in nishaale ka jirto waan qabaa waaya cabdiraxmaan mukhtaar su-aashaasoo kale aan ku weydiinayaa siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ama wadamada kale door intee leeg bay ku leedahay habdhaqanka iyo weerarada al-shabaab saan ognahay dhammaanteenba arrinta siyaasadda dalka maraykanka waxaad ogtahay inay saameyn weyn ay ku leedahay ama dadka arrimahan xag jira ay u aaneeyaan siyaasadda maraykanka iyo fargeliska ay ku hayso wadamo badan oo gaar ahaan wadamada muslimka u badan marka laakiin waxyaaba midda muhiimka waxay tahay hadda siyaasaddaas marka laga soo gudbo arrintan hadda socoto waa arrin adduunka oo dhan ka jirta wax maraykan keliya maanta ka jira ma ah wax soomaaliya keliya maanta ka jira maaha wadamadii yurub laftigooda ayaa arrintii saameyntii ay lugta lasoo gashay laakiin mid ay kaga duwan tahay arrintan hadda aan ka hadlayno ama hanjabaadii ee al-shabaab ay sheegtay waxay tahay dad soomaaliyaan nahay gobolka ugu badan ay soomaalida degan tahay soomaalida maraykanka ku dhaqan waa gobolka minnesota sida hadda afarta qof ee hadda kula hadlaysa afartuba waa dad aqoon-yahaniina culimo ah dad wadanka canshuur ka bixiya oo shaqaysta nolol maalmeedkooda ku mashquulsan ayaa dhammaanteed waxay marka dadkana u dalan yihiin gaar ahaan al-shabaab sida baaba burburka dalkii hooyo dadkii masaakiinta ee maalin kasta ay dhibka ugu hayaan waxay rabaan dhibaatadii soomaali oo dhan umaynan bahyeelin umayna kala harin marka haddaan wadankii kasoo qaxnay xitaa oo aan nasiibkeena nasiibka leh wadan amni ah oo wax ka barano oon caruur ku korsano xitaa haddii aan nimid waxay rabaan inay meeshii nooga daba yimaadaan saameynta ugu badan maanta waxa weeye ma awoodaan inay mall of america qarxiyaan laakiin waxay awoodaan cabsidaas ay dadka kale nagu dirayaan siduu sheekhu uu sheegay weli dhimasho lama arkin laakiin masaajidadeeni ayaa wax lagu buufiyaa dhibaatooyin kale oo waxaa jira iska handadaad kale ah sababto a dadka maraykanka aan la dhaqmayno waa dad cabsi ka qaba muslimnimadaba fikir khalada laga dhaadhiciyay soomaali keliya ma aha arrinta waa arrin muslimeed marka cabsidaas ayaa jirta marka waad og tahay dhibaatada ugu weyne haddana haysata iyaga qaraxooda waxaa nooga daranba arrimihii xawaaladaha waad aragtay lacagihii baan diri la-nahay waxayna ku lug leedahay handadaada noocan iyo waxyaabaha noocan oo kale ah ayay ku lug leedahay marka saameynta noogu daran waxa weeye dadkeena jooga minnesore keliya ma aha ee dadkii masaakiinta ahaa een biilasha u diri jeerna nolol maalmeedkii xitaa ayay saamaysay oo laga wada warhayaa
hal mar meeshaas oo aan wax ku dara aniga sida intee leeg bay la leedahay xidhiidha siyaasada arrimaha dibadda wadamada westernka iyo arrintan waxay ila tahay haddii aan taa aadna wax badan bay noqon shaka kuma jiro aniga igu muuqato westernka ama wadamadan xooga badan ee maraykanku uu kamid yahay arrimahooda dibadda iyo siday ula dhaqmayaan shucuubta ama wadamada muslimiinta ah in la odran karo waa caamil ama waa wax saacidaya ama sii hurinaya afkaarta nimankan aan cidna u naxariisanaynin laakiin waxaa la hubaa oo kale inay ay laba cawaamil oo kale ama laba sabab oo kale xoog badan ay jirto mid waxa weeye xataa caalam islaami ama dawlad xumo ha ka jirto ama dawlad dictator ha ka jirtee muslimiinta laftooda habdhaqankoodu inay saacidayso afkaartan ama arrintan waa qayb inta labaad waxa weeye sidee bay u saacidaysaa ideolojiyad ama ya sidee bay u saacidaysaa muslimiinta wax- waxay u saacidaysaa for example hadda soomaaliya oo kale markaysan dowladi ka jirin dadku mustaqbal lahayn xayaato lahayn nolol lahayn waxaa laga yaaba qofka qofkan u gacan haadiya ee boqol dollar siiyaa inuu ku adeegsanayo ku shaqaysanayo hadduu yidhahdo isqarxi isqarxinaya markaad fiiriso caalam islaami dictatorship iyo naxariis darrada iyo dadka uun loo ogolayn inay bini aadam oo oo danahooda ka tashadaan ay noqdaan iyaduna way saacidaysaa marka taas waa qayb xagga ka imanaysa waxaa kaloo saacidaysa ideolojiya diini ah oo qaabka ay u aragto bini aadamka qaabka ay u aragto muslimiinta khaldan oo muddo la soo waday ayaa iyada lafteedu mushkiladan samaynaysa maxaa jira dadkani waxay hadda qarxinayaan ma aha eh, xataa qof diinka kasoo horjeeda kii tukanaya ee salaada jumcada ku jira bay qarxinayaan marka waxay u qarxinayaan waxaa lagu qanciyay qofkan ay qarxinayan inuusan muslim ahayn marka afkaar diineed oo muddo la soo waday ayaa waxay dhacaysaa marka eh, wax la yidhaahdo natiijadeedii weeyaan marka cawaamil fara badan baa isbiirsanaysa arrimaha dibadda ee wadamada maraykanka iyo yurub qayb ka mida qaabka ay u dhaqmayaan waa qayb caalam islaami iyo dowlad xumada jirta ho qaab se u- ay u dhaqmaysaa waa qayb iyo fikri diini ah oo khaldan oo dadkan lagu soo buufiyay iyaduna waa qayb weeye marka waxaad moodaa waxyaala badan oo isbiirsanaya inay keenayso aniga sidaan sida ah
intaasi waxaa ku dhan qaybtii koowaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka qaybta labaad ee doodan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaan u mahad celinayaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida doctor xuseen warsame cigaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyaguna ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida dhammaantood waxay ku sugan yihiin gobolka minnesota
faaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedinayay haaruun macruuf halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington